waxaa ka dhacday dhacdo aada u foolxun ayaa waxay ka dhacday maanta degmada kaaraan dhacdooyinkaas oo ku soo laablaabtay degmada kaaraan waxaan halkan ka faraynaa hay-adaha amniga iyo nabadgelyada iyo hay-adaha baarista inay arrintaas ay baaris ku sameeyaan cid kasta oo arrintaas ay ku lug lahaatana ama ay ku caddaato ama gacan ka geysatay ama fulisana waxaan hay-adaha hay-adaha amniga faraynaa inay cadaaladda hor keenaan si loo waafajiyo sharciga loo waafajiyo cid kastana cid kasta ay ku caddaatana arrimaha noocaasa falalkaas amniga liid ku ah ku soo laabtay degmada kaaraan iyo gobolka banaadirba waxaan digniin u diraynaa ciidamada ku nool oo kala duwan oo ciidamada qalabka sida ah gobolkan banaadir joogo in ay macnaha arrintaas ay ka digtoonaadaan cid kasto oo macnaha ku lug lahaato ama macnaha dhac ka geysata ama dil ka geysata ama shacabkan dhibaataysa waxaan la tiigsan doonaa sharciga sida uu yahana waxaan horgeynaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida si ay tallaab waafaqsan sharciga waafaqsan u qaado